maqalka sare iyo xubnaha aqalka sare labadaba marka labaad qoladaa way sugnaayeen iyo saxaafadda iyo ciddii kaloo nala joogta dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ee warkii waa la dhameeyey mar haddii intaas iga horodashay wax iima harin waxaa kaliya oo maaragtay aada jeclahay inaan u soo jeediyo horta marka hore soomaalinimada in la ilaaliyo qabyaalada lala dagaalamo adinku waxaa tii dee odayaashii odayaashii inkastoo hadda cabdiweli yiri dad badan oo isku jira weeye waa la isku jira laakiin aqalka waxaa loo yaqaana aqal sanad hadduu yahay aqalka odayaashu iska yahay dad badan waana la sheegay inta badan inay dad waaweyn tahay idinka ayaa laydinka rabaa wixii dhibaato soomaali ku ah inaad ka hor tagtaan hadday sharci tahay hadday ficil tahay haddaad aragtaan dhaqan guracan adinka ayaa la rabaa inaad ka hortagtaan wax kasta oo dhaqana oo guracan adinkaa la rabaa inaad ka hortagtaan soomaalida halkaa waxaa dhigay soomaalida sharciga ma ilaaliso haddii sharci la ilaaliyo waxaa jiraa ma jiri lahayn ayadoo dastuurkii iska daba wareegayo ayaa haddana wixii yarkahayoo xataa loo wada jeeday aan la ilaalinayn tuuga lama ilaaliyo hadal guracan lama ilaaliyo ficil guracan lama ilaaliyo lagama hortago dembiba maaha halkaasaa saxaafadyan inta tagtoo raadiya wuxuu doona uu sheegayaa haddii la qabtana waa waray saxaafadii baa la xumeeyaa laleeyahy ayaga inta la tagoo maxkamad la saaro maxkamad la geeyo dembiga inankaasi galay laguma ciqaabo laa raadiyaha walaa isaga in raadiyaha iyo saxaafadii tv-ga la xiro iyo in waxba uma dhexeeyaan iyo inuu iska cayto oo la iska daayo wax u dhexeeya lama arka haddaan sharciga la ilaalin oo qofkii dembi gala dembiga lagu qaadin waa dhibaato waxba mala socon karaan waxna ma soconayaan haddii sharciga laga weynaado oo qofku uu sharciga ku tunto kan madaxda ay ku tunto kan ka hooseeya ku tunto aan midna la ogaanin aan dembiga lagu qaadin qofkii dembiga gala waxba ma hagaagayaan soomaali waxaan u sheegayaa iyo adinka intiin hor fadhida iyo inta kaleoo banaanka joogtaba sharciga hala ilaaliyo haddaan sharci la ilaalin waxba socon maayaan adarafqalo wuxuu yidhi dembiga oogta kacagood ciqaab lagaga aargoosan yani haddaan dembiga qofka markuu galo lagu ciqaabin waxba ma hagaagayaa walaalayaalo sharciga hala ilaaliyo adinka sanitarada kuwa galmudug ka soo jeeda gaar ahaan waxaan ka codsanayaa inaad hadda bal guntiga dhiisha isaga dhigtaan isu tagtaan bal horta adinka lafteenu waa ogahay inaad kale siyaasati inaad iskuyaasad noqotaan marka ugu horeysa marka labaadna xildhibaanada galmudug ka soo jeeda oo reer galmudugga ah laftooda in la ii ammaan geliyaan idinka codsanaya meel kaloo aan idinkula hadla ma hayee haddaan idinkula halkaan idinkula hadlayo waa xildhibaanadayda ii ammaan geliya oo halkaan ha ku shirinina oo xagga ha ugu teginina oo qabiilka ha iga barinina dad badanoo isku yimid wey waa isku keensadee in maaryaalo ii nabadgeliya marka ugu horeysa marka saddexaad waxaa weeye xaafiiskii iyo anagu sidii cabdiweli wuxuu haystaa meel deganoo xaafiis laakiin anuu caarshaan la yaqaan baan idiin dhisaya haddaad ii maaraysaa oo aad ku hooyataan oo aad joogtaan iyo baadiyo fiican oo qurux miirana intoo waa idiin diyaar waana ammaan waxbaa ka baqinina dhulkaygu aada iyo aad buu ammaan u yahay waa fiicannahay alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaan idinka codsanayaa xamar waa ka aaminsan tahay marmar noo imaado waxaan ku casumayaa insha allah bisha january markii baarlamaanka la furaayo waxaan idinku casumi doonaa adinka ama tiim badan oo idinka mid ah inaad cadaada noogu timaadaan nala furtaan furitaanka baarlamaanka markii la furaayo aada baan maaragtay idinku soo dhaweynayaa waxaan jeclahay inaad wax badan nala aragtaan oo meesha ka jira midda labaad annaga cilad kalaan qabnaa weli annaga dhibaataan haysata arrinta ahlu sunnada in lala kala shaqeeyaan rabnaa oo sida ugu dhaqsaha badan dib u heshiisiintaas aada adinka aqalka sare xataa guddi u saartaan oo aada nagala shaqaysaan iyo arinta gaalkacyood labadana waxaan rabnaa si xoog ah inta lagu tago mar aada nagala shaqaysaan weliba waktigan waa waktiga ugu habboon wey arrintaasna inaan la soo abjara waan rabnaa arrinta ahlu sunnadana sida ugu nasaa badan in nala kala shaqeeya waan rabnaa annagu weli waa iska anugu an cusbaada laakiin maamulku waa soo shaqeeyee bal inaan dhammaystiro halayala shaqeeyo walaalayaalo aada iyo aad baad mahadsan tihiin war kaloo aan idiin sheega ma hayo sharciga hala ilaaliyo qabyaaladana hala dagaalamo ha laysku yimaado dib u heshiidana ha nala raadiyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu